isagoo ka hadlayay kulan ay isugu yimaadeen xukuumadda dowladda federaalka islamarkaana lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumaddaasi ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu soo bandhigay waxqabadka xukuumaddaasi isagoona waxqabadka xukuumaddaasi ku tilmaamay in afar iyo labaatankii saac gudahoodaba uu dhinto islamarkaana uu dhaawacmo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka wuxuuna intaas ku daray in arrintan ay ka siman yihiin dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada kuwaas oo uu tibaaxay inay waxyeello xoogan ka soo gaareen qaraxyada ay ku beegsanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada naftoodhurayaasha ee maalin walba maxaanku idhahdaaye ee ciridii goori u taaganoo dhimanaya dhiigoodu daadanaya ee afar iyo labaatan ka saacoo lasoo dhaafay ee ugu dambaysay afar iyo labaatan saac ma dhacdo oo askari soomaaliyeed aanu dhimanayn ama aanu dhaawacmayn ma dhacdo naftiid hura waaye lianna qof naftiisa qiima ay joogto adiga naftaadan kaa iibsanaa la dhihi kara ma jirto askariga soomaaliyeed ee ciidamada qaranka ka tirsan milatari ha ahaado booliis ha ahaado nabad sugid ha ahaado maxaan ku laa asluub ha ahaadee ee taagan si gaar ah ciidamada qalabka sida maalin walba dhimanayo ee cadowgaasi ay maxaanku idhahdaayey maalin walba qaraxa jidka u dhigayaan oo ay daba socdaan oo ay waxaynayaan madaxweynaha dowladda federaalka ayaa hadalkan uu jeediyey islamarkaana uu ku soo bandhigay waxqabadka xukuumaddiisa ayaa waxa ay muujinaysaa inuusan wax dan ah ka lahayn askarta maalin kasta ku dhimanaysa kuna dhaawacmaysa dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama waxqabadka uu ku faanay uu ka dhigay dhimashada iyo dhaawaca ay la kulmayaan askartiisa waxayna arrintan deena u tahay sida ay horay u tilmaameen dadka ha u dhuundaloola siyaasadda dowladda federaalka in madaxweynaha waxa muhiimadda ugu fadhiya ay tahay isaga iyo inta ay isku olaga yihiin